subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subaxada bisha diseembarna waa siddeed iyo toban sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka saaka idinka imaanaya suubiya dal jira magaalada boosaaso qodobadaad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacay sidada oo si kulal uga hadlay amniga gobolka bari iyo midka magaalada boosaaso muran weli ka taagan qaar ka mida kuraasta baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka midoobe uu magacaabay guddi heer gobol oo qaabilsanaan doona gurmadka abaaraha isla gobolkaasi degmada isku shuban iyo deegaano badan oo hoos yimaado laga soo sheegaya xaalado daran oo dhinaca abaarta qodobadaas iyo qodobo kaloo xiiso badan oo ka mid yihiin xubnihii wargeysyada iyo ciyaaraha barnaamijkeena subaxnimada saaka iyo dunida ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan marka horese warka dunida iyo maxamuud cabdi ibraahim
mahadsan idaacad iftaax cumar geedii iyadoo lagu waday in muddo laba maalmooda lagu soo gabagabeeyo howlaha la xiriira diiwaangelinta iyo bixinta kaararka aqoonsiga ee xildhibaanada lasoo doortay ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in gaabis badan uu ka jiro taas oo horseedaysa dib u dhac ku yimaada doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo lagu waday dhammaadka bishan inuu ka dhaco magaalada muqdisho madasha wadatashiga qaran ayaa toddobaad ka hor waxay go-aan ay soo saareen ay ku shaaciyeen inuu furmi doono kala fadhiga koowaad ee baarlamaanka tobnaad lana dhaarin doono xildhibaanada cusub iyadoo dibidhac uu mar kale ku yimid wakhtigaasi gaabis uu ku socdo diiwaangelinta xildhibaanada iyo bixinta kaararka aqoonsiga ayaa sabab u ah sida la sheegayo in xildhibaanada laga soo doortay aanay badankooda aysan tegin magaalada muqdisho sababa la xira diyaar la-aan ilaa ay hadda boqol sideed iyo labaatan xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose ayaa la siiyey kaararka aqoonsiga iyo shahaadada guddiga doorashooyinka waxaana tiradan ay aad ay uga hooseysaa tirada laga doonayo kooramka uu ku fadhiisanayo baarlamaanka soomaaliya waxaa qorshaha uu yahay in ka badan boqol iyo siddeetan xildhibaan haddii la helo in kooramka uu buuxiyo islamar ahaantana la fadhiisanayo baarlamaanka balse waxaa caqabad weli ay ka jirtaa sidii ay usoo dhammaystirmi lahaayeen labada maalmood ee soo socda doorashada guddoonka baarlamaanka oo qorshahu ahaa inay dhacdo labiyo labaatanka bishan ayaa waxaa ka taagan hubaal la-aan maadaama aan weli la dhaarin xildhibaanadii lana samayn guddiyadii doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha gaabiska ka jira dhammaystirka hanaanka doorashada ayaa waxaa sabab looga dhigayaa in doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka ay dib u dhac ay ku timaado mar kale ayna gaarto ilaa ay horaanta bishii janaayo ee sanadka labada kun iyo toddobaiyo toban guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka ayaa waxay sheegeen in xaaladooda ammaan ay halis ay ku jirto kadib markii ay maalmo ka hor ay laaleen natiijada doorashada koob iyo toban kursi oo ahaa kuwa doorashada muran iyo dacwado laga keenay cabdirasaaq bare jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay in isagii xubnaha kale ee guddigu ay soo gaareen fariimo loogu hanjabayo masar bare ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyey kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka uu ka mid yahay michel keaton waxaana uu ku sheegay in xaaladooda amni ee halis ay ku jirto islamar ahaantaana lagu leeyahay lacagihii ay ku degnaayeen hoteelka waxa uu xusay in khatar dhinac amniga ay dareemayaan iyo weliba mushaaraad weli ka maqan warbaahinta ayaa helaysa in xafiiska guddiga xalinta khilaafaadku ay ku lahaayeen magaalada muqdisho albaabada loo laabay iyadoo madaxda iyo howlwadeenada guddiga ay lagu wado inay ka amabaxaan magaalada muqdisho wararka sidoo kale waxay sheegayaan in guddiga xaaladooda ammaan ay halis ku jirto ay ku wajahan yihiin magaalada nairobi halkaas si kumeel gaar ay uga shaqayn doonaan mas-uuliyiinta guddiga xalinta khilaafaadka ayaa badankood ah dad qurba joog ah waxaana guddiga maalmihii lasoo dhaafay uu wajahaya culaysyo kala duwan michel keaton ayaa warqad uu soo saaray xafiiskiisana ka soo baxday waxa uu ku sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka looga baahan yahay inuu sharaxaad uu ka bixiyo halka ay ku dambeeyeen saddex iyo toban kursi iyo sida loo xaliyey cabashada laga keenay kadib markii guddigan horey uu sheegay inuu hayo kiiska afar iyo labaatan kursi islamar ahaantaana maalmo ka hor koob iyo toban kursi keliya kusoo koobay kuwa natiijada doorashadooda doorashadooda lolaalay guddiyada federaalka ee doorashooyinka iyo guddiyada xalinta khilaafaadka ayaa howlahooda ay tahay mid gabagaba ah waxaana marka uu si rasmi u fariiso baarlamanka lana dhaariyo xildhibaanada howsha doorashooyinka guddoonka baarlamanka madaxweynaha la wareegi doona baarlamanka ugu dambeyna qarax loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa lagu soo weeraray gaari ay la socdeen askar magaalo ku taala bartamaha turkiga in ka badan saddex iyo toban ruux ayaa ku geeriday halka konton iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay magaalada lagu magacaabo kaysari qarax ayaa gebi ahaanba waxa uu burburiyey gaariga baska oo ahaa waxaana sidoo kale uu dhacay xilli askarta loo ogolaaday inay booqdaan suuq ku yaala magaalada afayeen u hadlay militariga turkiga ayaa sheegay in sidoo kale qaraxa ay ku dhaawacmeen dad rayd ah qaraxa ka dhacay magaalada lagu magacaabo kaysari ayaa kusoo aadaya toddobaad kadib markii qarax ay ku gerideen afartan iyo afar ruux uu ka dhacay magaalada istanbul waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda kurdiyiinta turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay weerar qaraxya oo lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen kooxda is is iyo weliba kurdiyiinta warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka saakii dunida waanag intaas aan iminka dib idinku celiyo barnaamijka iyo cabdifitaax cumar geedi
warkaa dunida wareeye maxamed cabdi ibraahin ayaa inoo soo jeedinayay aan ku bilaabanay sida qodobadaba ku dhegaysanayseen guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa si kulul uga hadlay ammaanka gobolka bari iyo midka magaalada boosaaso isagoo tilmaamo ka bixiyey tallaabooyinka lagama maarmaanka ay tahay in booliiska iyo bulshaduba iska kaashadaan dhado ayaa hadalkiisan ku saabsan ammaanka gobolka ka jeediyey fadhi golaha deegaanka ee magaalada boosaaso uga furmay xaruntooda boosaaso waxaana uu yidhi fadhiga u aragnaa inuu ka duwanaado kuwii hore in la xisaabtamo xisaabta dhaba lagu xisaabtamo xisaabtan dhaba maxaa hayde la gaaro maxaa qabsoomay labada kalfadhi dhexdooda maxaan qabsoomin waayo maxay u qabsoomi weyn masalan cashuuraha marka laga hadlayo oo kale waxaa la yidhaahdaa haddii soon eer maalintii uu dakligaagu yahay in laba milyan uu maxaa kaaga soo xeroodo oo maalinta dambe laba milyan iyo toban kun uu soo xeroodo waxa weeye anigu sidaan ku ogaa financial regulationka waxay ahayd in la weydiiyo waayo tobankaa kun maxaa keenay inay soo xerooto micnihii waxay u akrismaysaa inkasta mar hor allaah uu meesh yimid oo cashuur laga qaaday haddii toban dhimana waayo maxay u dhimatay muxuu ahayde xisaabta noocaasa baa baa la rabaa waxaa kaloo golaha deegaanka muxuu ahayde laga rabaa waxaad moodaa halkan waa degyo shaqadiinni waxaa haya aniga iyo taliyaha qeybta iyo saraakiisha gobolka maanta laga bilaabo shaqa aan leedinma qabanayno adinkaa dadkooda soo doortay adinkaa mas-uuliyadda degmadaan leh inaanu habeen walba boqol iyo konton qof aanu soo xirro oo waagu noo beriyo aanu cimri degdegno waayo maxaa laynii doortay maxaa hayde xubnila aad utiin oo golaha halkan u fadhidaan adinkaan ini weydiiye bal ii sheeg caawa laga bilaabo caawa laga bilaabo ma qabanayno shaqa aan leedin waajib aan leedin yuusuf intee ku xiran saldhiga ilaa xalay boqol iyo labaatan iyo kow qof baanu xala soo qabanay nin xildhibaana nala shaqeeya ma jiro duqa magaalada un baa nala joogay habeen walba shan nin oo golaha ama shan nin iyo gabdhoba baa waxaa keenaysaan qaybta si ay ula howlgalaan dadkan adinkaa ka mas-uula guryaha guryaha aan mugalayno adinkaa nooga horeynayo waayo adinkaa dadkiina soo doortay annaga aniga waa laysoo magacaabay haddana kuwii la magacaabay iyo kuwii la doorto awood ka sarraysaa la siiyey waxa weeye amarka anaa bixinayo laakiin guriga waxaa rabaa inaa iga horeyso xildhibaan gurigaan haddaanu maxaa hayde ku gafmo inaa tirahdo waa ku gaftay waxa weye lakin haddaa isku saxataan oo tirahdo amnigii degmada ma ficina amniga degmada adinkaa mas-uulka ah adinkaa laynii doortay adinkaa waxa weye dadka joogaan in soo xusheen caawa laga bilaabo waxa weeye qaybtaad keenaysaan shan qof habeenka kaaa shan qof waa ina jiraan oo amnigii nagala shaqeeya waad ogtihiin saraakiil baa lagu laayay waa ogtihiin magaaladu waa muxuu ahayde xaaladeedu ma fiicna gobolkuna xaaladiisu ma degana iminkada haddana aanu la taaganahay adinku xog mar heli kartaan waxa laga yaaba inaan xog badan heli karin laba meeloodoo kamida waxa laga yaaba in dhibi gobolka ka taagan tahay qandalaa maskaxdiina soo gelaysa qandalo ma waa laba kale waxa weeye waxaanu rabnaa amniga inaynu ka shaqeyno haddaan amni la helin cashuuri ma jirayso haddaan amni la helin anigu guddoomiye gobol ahaan maayo adinkuna xildhibaan ahaan maysaan duquna duq ahaan maayo amniga magaaladan waa degmo waxa weeye afar iyo labaatanka bishii hore ilaa duraad waxaan ku maqlaa kandala inaan qandalo jiro inaan doosi duwaanay farqadadii kala duwan ma jirto meel walba guddoomiye gobol baan ku ahaanaya waa layni ka rabaa degmadan amnigeedii xildhibaanow iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyo xogoyihiisa waxa weye mas-uuliyadda adinkaale waxaad xukumtaan taliyayaasha saldhigyada masalan yuusuf taliyaha saldhiga bartamaha kan fadhigaa markii la qabanayo waxay ahayd afkay taliya saldhigna inay joogaan halkan oo ay waayo degmadaa laga xukumaa annagu waxaanu xukunaa qaybta iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha howlgelinta iyo labada taliye oo si indirect aan wax xukuno garoonka iyo maxaahaye dekeda taasi waa taa tan kale waxaa jira oo aan iminka ka soo shaqaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo shan muxuu ahayde shan telefishin oo caalamiya magaalada jooga iminka xabsigay joogaan waxaan rabaa inaan ilaa berrida caawa ka shaqeeyo inaan dawladda hoose keeno waxaa laydinka rabaa muddadii aada xilka hayseen wixii inii qabsoomay wixii infraselector ah ee muuqda ee aada qabateen aada xilliga ku guulaysateen inaad ummadda usoo bandhigtaan ummaddu ummaddu ma aha inta gosta joogta in kale baa dalka inala leh oo dadka inala leh oo degaanka inala leh kuwaa dibadda jira kuwii muxuu ahayday loo dowladgeleynayo lacagtooda ku bixinayo dadawiska kuwii waktigooda geliyey maxaa ka socda meesha waa inay ogaadaan maxaa ka jira maxaa muxuu ahayday horumara maxaa muxuu ahayday socda in intaa laga muxuuaha laga bahalkeliyo waxaan jeclahay in aan la ballamo golaa deegaanka waa la rabaa in la xisaabtamo guddiga fulinta waa la xisaabtamaysaa guddiga joogtada iyo haddii fulintu isku milmeen iyo waa lala xisaabtamaya waxaa dhici karta inay isku milmeen sooma wixiina waa lala xisaabtamaya xisaabtanku maaha mid magaalada lagu naadiyo maaha mid facebook la dhigona maaha kalfadhigii hore waxyaalaha xusuuso waxaa ka mid ah xisaabaadkii dawladda hoose ee secretka ahaa in facebook la dhigo runtii waa xaaraan waa kiis dembiya ciddii deegashana maxaad waa lagula xisaabtamaya waxa weeye marka aada adigu xisaabtamaysaan markaad gulaa fadhidaan warkiinu waxa weeye waa secret iriddaa looga lama bixi karo labada isku xanaaqda iridda waa ku saaxiib laakiin dan iyo qofba fikir uu qabo waxa weeye waa lagu kala duwanaan karaa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waxaa isdhadaayay uu kaasi hab weli muran iyo kalamaanduwanaan xoogan ayaa ka jirta qaar ka mida kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka kadib markii guddiga khilaafaadku ay ilaaleen qaar ka mid ah kuraasta xildhibaano soo baxay arrinkan ayaa sii xoogaysay kadib markii madaxda maamuladu ay diideen laalistaasi guddiga khilaafaadka dhinaca kalena ay sheegeen jiritaanka tiro badan oo kuraasta baarlamaanka ka mid ah oo muran ka taagan yahay dhanna ilaa iyo labaatan iyo afar kursi halka guddigu ay laaleen oo keliya kow iyo toban kursi yuusuf cismaan maxamed shimbir oo ah guddoomiye xisbi siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo lagu magacaabo midnimo qaran ayaa waraysi useerayu daljir waxa uga hadlay heerka muran ee kuraastaasi ku ogan iyo saamaynta doorashada uu ku yeelan karo wuxuuna u warramay xasanayka arrinta calaamada kasoo socota maanta ay isku haystaan beesha caalamka iyo kuraasta iyo guddiga khilaafaadkood leeya labaatan iyo afar waaye iyo kow iyo toban waayne waxay ku muujinaysaa in meesha waxyaaba badan oo la qarinayo ay jiraan magartay runta marka laga hadlaayo annagu waa soo bandhignay kuraasta calaamadaysan waa la yaqaanaa dad badan oo dambiiliyaal ah oo weliba gacan ka hadal iyo dhimasho geystay ayaa ku jiro oo aan wax kiisa lagu soo qaadin oo ahayd sharciga in lasoo hor istaajiyo waxyaaba badan ayaa jiro laisdabamariyo mus waxuu lahaa jiro waya shimbir buurta jooga ama bili soomaaliya jooga dadkay wataan yaana ugu badan dadka dhibaatada geystay oo maanta arrintooda ay taageer tahay waya guddoomiye maadaama maaragtay guddiga khilaafaadka waa guddi ugu samaystay ma ahin maxkamad waayo sideedaba lama sideedaba caalamka lagama yaqaano mana jirto doorasho ka dhacaysa wadan oo aan maxkamad lahayn waya guddoomiye guddiga khilaafaadku waa guddi ka samaysteen waa shaqaalihii madaxtooyada ama ra-isul wasaaraha ama baarlamaanka joogi waaye maaha dad caadila oo ka shaqaynaya muxuu ahay arrimaha soomaaliya oo dad koox ama nin lagu adeego waaye magaratay waya guddoomiye maadaama aada la socoteen ee doorashada baarlamaan tirada hadda muranka uu ka jiro waa intee maxaase murankan geliyey
horta waxaan kuma leexkumadaa labadii dalbay ku heshiisay daacadday ku dagaalamaan kuwan beesha caalamku sheeganaya ama guddiga muxuu ahay sheegeen guddiga khilaafaadka ama guddiga doorashada ama dadka dawladda ama maamul goboleedka kulloodu waxay ku heshiiyeen waxa waaye daacad daro lagu soo horjeeday wuxuu ahaa nidaamka iyo sharciga iyo dastuurka dalka haddana maanta ayagii ayaa madaxa kala galay sababaha keenana waxay tahay dambi weyn ayaa ka jiray dambigii ayaa dilaacay meesha labaatan iyo afarna ma taagna kow iyo toban lama taagna wax meesha taagna waa dhowr iyo toddobaatan xubnood oo la caalaameeyey markeena wax kala soo habanaa ka teg mar aan la sheegnay arrin aan loo sheegay in tirada la calaamadeeyey konton iyo lix ay marayso maantana wuxuu taagan yahay maartay waxaan maraynaa muxuu ahay afar iyo labaatan arrintaas waxay ku tusaysaa in meesha wax badan la istabamarinayo dad badan loo xadlinaayo dhulka diiriyaana la doonaayo in baarlamaanka lagu daro annagu haddaan nahay cudbiyo waxaan soo saarnay in baarlamaanka wax xaaraan ah aan la geynin inta baarlamaanka uu dhismaayana maartay aan laudijin dad la isku haysto ama xaaraan aan kursi wada ku yimid waxaana udambiga meesha caalamka iyo dawladaba in baarlamaanka aan la ridajinin in hadda waxaan leeyahay waxaa socda kooranka la buuxiyo ma ahayn kooran sharciga ma qabo baarlamaanka markuuso dhamaystirma isagoo dhan oo complement ah in hal mar baarlamaanka laisu keeno la daariyo waayo kooranka buuxin halaisu keeno macnaheedu waxay tahay waxaa la yidhi timi laf baa ku jirto waxaa ku jirto arrimo hoose oo qarsoodi ah in iyadoon aan baarlamaanka damayn la rabo in wax bedela la sameeyo magarata waayahay guddoomiye marka maxaa keena baad leedahay in guddiga khilaafaadka ay soo gudbiyaan kow iyo toban xubnood oo kuraastooda la hakiyay iyadoo muran uu ka jiro kuraas gaaraysa afar labaatan kursi sidaa kuu sheego guddiga muxuu ahay khilaafaadka waa guddiga u samaystay ma ahayn guddi maxkamadda ma ahayn goobtii maxkamadii sharciga ahayd doorashooyinka ayay taagan yihiin guddigan waxa waye cidda u arkay inaysan ayaga dan ugu jirin ama cidda u shaqeynaysa dan ugu jira ayay soo bandhigeen intii ayaga dantooda ku jirtayna maaragtay waa guddiina waxay dhahdeen okay way waa soconaysaa ma garata waaya marka xildhibaanada muranka uu ka taagan yahay sharciyan siday tahay in laga yeelo maadaama xilligii doorashada ay dhow dahay xildhibaanada markuu ka taagan yahay sharciyan waxay tahay in dib loogu celiyo mar labaad in dib loogu celiyo toddobaatan kala sheegaya in dib loogu celiyo oo doorasho caadil ah oo meesha caalamka iyo soomaaliya iyo mid kastaba ay goobjee ka tahay oo laga daawanayo ee ka dhacda meesha ayaan doonayna annaga sidoo caadil ah oo xal nabadeed oo aan laysku jirin oo diin ku daadan uga ugu yimaado
ugu dambeyntii markaad fiirisid shimbir guddoomiye muranka taagan iyo waktiga haatan ka dhima doorashada laba kun iyo lix iyo toban ee soomaaliya ee dadban suuragal ma tahay in xilligii loo qabtay sideed iyo labaatanka bishan ee doorashada madaxweyne inay ku dhacdo iyo tii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanaduna ay fadhiistaan anigu ma filaayo in ay waktigii loogu talagalay wax ku dhacayiin nimankaan midday qabsadaan muddada markay qabsadaan waxay ummadda soomaaliya ka dhaadhiciyaan inay muddo qabteen muddadaas oo ka dhagsanaayo kadibna waxay wadanka ka abuuraan khilaaf si ay maaragtay maalmo noloshaanayso mudukodin oo samaysa waa la socotaa inta jeer oo dib loo dhigay doorashada arrintaasna waxay ka socotay maamulka dawladda haddana khilaafkan kasoo dhex baxay oo abuurmay oo ah guddiga khilaafaadka iyo meesha caalamkane wuxuu kasbayaa in dibadaha kale inta u yimaado magaratay yuusuf cismaan maxamed shimbir guddoomiyaha xisbi siyaasadeed lagu magacaabo midnimo qaran oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa wuxuu u waramayay xasan aykal barnaamijka wasaaka dunida dhegeystayaal weli waxaad naga maqlaysaan muujadaha fm ee dalshir iyo internetku aad naga dhegeysan kartaan radio dalshir dotcom maamulka gobolka mudug ayaa magacaabay guddi heer gobora oo ka shaqayn doona arrimaha gurmadka abaaraha iyo dadka uu saameeyey siyeyba xaaladaha ka jira gobolkaasi guddigan oo heer gobol ayaa ka kooban kow iyo labaatan xubnood kuwaasi oo isugu jiraa nabadoonno cuqaal ganacsata iyo qaybo kale oo bulshada ah sida uu warbixintan soo socota noogu hayo shaafic cabdulqaadir guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa magacaabay guddi ka kooban labaatan iyo kow xubnood kuwaasi oo ka shaqayn doona badbaadinta dadka iyo dunyada la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya guddigan la magacaabay ayaa ka shaqayn doona abaaraha ka jira dalka iyagoona kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka mudug iyo puntlandba qaar ka mid ah guddiga fulinta abaaraha gobolka mudug ayaa iyana ku baaqay in la caawiyo dadka la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya aniga gori magacayga waxaa leeyahay gorod faarax xasan cadde waxaan ahay guddiga koob iyo tobanka ee guddoomiyaha gobolku qabtay xubin ka mid ah ahna xogayaha guddiga xogeynta guddiga waxa weeye waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa ummadda reer puntland ee gudaha iyo dibadda joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib heer gobol iyo heer degmo heer tuulo ilaa waxaa weeye dadka dibadda jira waxaan ka codsanayaa dadkaas inay maanta isu taagaan sidii ummaddaas ilaahay baa abuurtay subxaana wa tacaala loo badbaadin lahaa wixii la qaban karo waxa weeye abaartan weli magaceedu waa lagu wareersan yahay magacii loo bixin lahaa waa lagu wareersan yahay ninkii ugu dhowaa wuxuu yidhi laygama laygama liigtaa loo bixiyey laygama liito waa ninkii ugu dhowaa sheekh faad buu ahaa wuxuu yidhi abaartan waxaa layaha laygama liito ninkaa u tagtay wuxuu leeyahay war cid aniga iga liidata oo maanta ma jido xoolihii oo ceelkii hal kilomitir u jiraa baan soo aroorahayn oo aan gaari karin ceelkii marka waxay noqotay xoolihii bal ilaahay baa idinku dhaarshay dadkii in la biiro xoolihiina la biiro xoolihii sarreen bay rabaan galley bay rabaan dadkiina raashin buu rabaa wax awrtiina ceelkii waa gaari weyday xoolihiina waa gaari waayeen dadka noocaasa waxaa la rabaa in waxa weeye aynu maanta u gurmano nin walbana au dhexda xirto
ciddii ummaddaas ka naxaysa ayna ka warbixiyaan guud ahaan deegaanka iyo dalka wixii ka jira xagga warbixinta haddii aan u leexanno gobolkan waxaa ka jira abaar aad iyo aad u culus guud ahaanna soomaaliya ay ka jirtaa dadkii iyo duunyadii labaduba aad bay u liitaan waxayna u baahan yihiin waxqabad ballaaran oo loo qabto hadday biyo tahay hadday daawo tahay hadday cunno tahay waxay u baahan tahay ummaddaasi gurmad bay u baahan tahay marka u horraysa gurmadka waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha waa iyaga abuurtay ilaahay inuu roob khayr qaba siiyo ilaahay inuu gacan qabto gurmadka ilaah baan u weydiinaynaa midda u horraysa midda labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno maadaama nala magacaabay oo nalagu magacaabay guddigii gobolkan oo abaaraha inaannu la hadalno dhammaan dadka islaamka ah soomaalida ah oo ummaddan ka naxaysa oo islaamnimo uga naxaysa oo dhalasho uga naxaysa oo deegaannimo uga naxaysa dadka iyo dunyadii labadaba maadaama ay liitaan waxaan leenahay qof kasta oo soomaali ah waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha ee gobolkan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba halkan waxaa ka jira dhib aad u ballaaran oo aan la qarsan karin oo dadkii iyo duunyadii intiiba isaga yaallaan waxaan ku darayaa balaayada maanta jirta waxaynaan werigeen adna oo maqal baa dhacay waxaa la leeyahay rag baa isdilay nin baa isceejiyey oo xarig isku dhuftay nin baa xabad afka iska geliyoo baas isku shubay mid baa caloosha intuu dhinaca tuhre iska saara iska soo riday dadka muslimka calaamadaa ma lahaan jirin dadkeennuna ma lahaan jirin abaar baynu arki jirnay col baan arki jirnay ilhaamaan arki jirnay maanta waxaad moodaa xagga qanaacada iyo iimaankii in laga nuqsaamay ilaahay waxaan leenahay dadka ilaahay ka baqa ilaah baa dadka abuuray maalkana isaga abuuray dadka ilaah baa abuuray maalkana isaga abuuray adduunyada korkeedana wax ku baaq ahaanayn ma jiraan kullu nafsin daa'iqatulmowt bilaahi naf la arko mowt bay dhadhaminaysaa war xoolaha ilaaha leeyahay hadday bakbaktiyaan hadday dhintaan dadkoo dhan hadduu dhinto qofka ka hada ilaahay inuu caabudu ilaahay ka rabaa ardada ilaah baale koonka ilaah baale ilaahayna wuxuu ugu talay in lagu caabudo maalka innagu ma lihina makhluuq alla abuuray weeye dhaqankaa maynaan lahaan jirin dad isdilo xoolo isu dila iyo dad imaan xumo isu dila maynaan lahaan jirin waddankeenay ka dhacday waxaan leenahay ilaahay laga boqo oo ilaah loo noqdo oo la toobad keeno oo yaan la isdilin oo la islaamayn gudoomiyaha gobolka madawe xasan maxamed khaliif ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka layl daran abaaraha ku dhuftay soomaaliya
waxaan samaynay guddi abaareed guddigaas oo ka kooban qof buu ka kooban yahay waxaan haddana ay iska doorteen dhexdooda guddiga guddiga fulinta guddigaas waxaan u qabannay waa guddi heer gobol ah waxaan u qaybinay inay qaybsaan wax allaale wixii gobolka yimaada oo deeq ah deeqdaas oo ama ha ka timaado dowladda puntland ama dadweynaha ama dibadda ha ka timaado ama hay-ad ha ka timaado waxaasoo dhan inay gobolka ku soo dhacaan gobolka markay ku soo dhacaanna in guddigaas heerka gobolka uu qaybsho oo u qaybiyo degmooyinka degmo kastana markuu ay soo gaaraan degmo kastana guddi ay u qabato heer degmaah guddigaa heerka degmadana uu gaarsiiyo dadkii dhibanaa oo baahida biyood ama baahida ama baahida raashin ay haysay ay u gudbiyaan midda kale waxaan samaynay in riboort joogtaa ama xog joogtaa laga keeno dadkaas maalin walba maalin ka dambaysa abaartu way sii xumaanaysaa xaaladdu waa sii xumaanaysaa in xog joogtaa laga keeno oo la yidhaahdo meeshaas maanta saasay ku sugan tahay meel heblana saasay ku sugan tahay waxaas la keenaya oo deeqdaa marka waxaa la gaarsiinayaa oo lagu qaybinayaa yaa daran meesheebaa daran baa lagu qaybinayaa ee lagu qaybin maayo reer hebel iyo degaan iyo maalan lagu qaybin maayo
shaafici cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
waa tahay deegaano ka mid a degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa laga soo sheegaya xaalado adag oo xagga abaarta iyo biyola'aanta la xidhiira gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi isku shuban axmed jaamac aadan oo waraysiis iyo radio daljir ayaa sheegay dad badan oo xoolo dhaqata ah inay kusoo hayaameen deegaanadaasi kuwaasi oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan toona maxamuud cabdi ibraahim ayuuna u waramay isku shuban horta marka hore waa meel qadiimiya waana meel saddex sano ay abaartaas haysay wixii haddee roobkii labadi kun iyo afar tobankii baa ugu dambaysay roob marka arrinta weyn oo hadda saamaysa waa abaaraha weliba waxaa la sameeyey haddee dadkii doganaayo oo marka hore joogay iyo dadkii kusoo guurayba hadda culays isku hayo oo waxaweye culays xun baa ka jira hadda tusaale ahaan dawacalay meesha la yidhaahdo maqor oo dhan ilaa iyo ilyac mayra intaa dadkii baa isku soo guuray marka arrintaas abaaraha waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada mucjiso noogu noqotay ilahay baana saari karaa waa gartay markii hore dadku maxay ku noolaayeen
dadku marka hore waxay iska ahaayeen dadka deegaanku dalka magaalada beeraha nawaaxigaas adigu karkaar oo dhan waa la iska degaan dadku dad deegaanka isku shuban waxay ahayd miyiga waa yaraa laakiin hadda gobollo badan oo miyigaaba hadda kusoo guuray culeyska culeyska uu saameeyay markaasa waxa weye leis wada qaatay dadkiis wada raaceen dadka awal meesha ku labnay meelahaas deegaanka u bartay oo joogi jiray iyo dadkii culeyska soo saarayba hadda waxa weye arrintooda waxay noqotay wada saameeyey waa gartay marka biyaha dadku xaggee bay ka heli jireen marka maadaama xilligan abaar ay jirto
biyaha dadku isku shuban baa looga dhaamin jiray hadda looga dhaanshaa booyadahaas laba ki boqol oo kilomitr bay geeyaan hadda laba boqol oo kilomitr laba boqol iyo konton kilomitr baa la kala geeyaa biyaha marka way kala qaybsan tahay hadda dawacalay oo kale dhar jaala looga soo dhaanshaa moqor baana looga soo dhaanshaa moqor gaariga biyaha kasoo qaadaya wuxuu geynayaa ilyac meera meel yidhahdo wuxuu geenaya xarooga adigu waa siddeetan boqol iyo labaatan boqol iyo soddon buu geenaya boqol iyo afartan ilaa laba boqol buu geenaya biyahaas marka waxaan oran karnaa haddeer waxa weeyaan markii lasii fiirsho dadkii horey u deganaa isku shuban oo deegaanka isku shuban oo dhan ereyada isku shuban deganaa iyo dadka hadda soo guuray waxa weeyaan culayskooda markii la eego dadka hadda soo guuray culayskooda wuu badan yahay waayo waa dad masaakiina waa dad soo qaxay waa dad waxa weeye xoolihii ka dhammaadeen waa dad waxa weeyaan haraad iyo hadda gaajo labadaba waxa weye saameeyey waa garta marka dadkan hadda soo guray oo aada sheegayso xaggee bay ka yimaadeen dadkaas waxay ka yimaadeen meesha layihahdo qardho highlandna waa ka yimaadeen sool oo dhan bay ka yimaadeen qaybtood waxay ka yimaad ayax waxay ka yimaadeen uuskure uur qaalasoor qalwo rako xumbays duudhooyo ilaa karkaarkan soo jeeda iskushuban kusoo jeeda o dhan bay kaso xataa dadkii iskushuban usoo jeeda karkaarka hadda meesha la yihahdo cama camaan oo kale ilaa dhalmado oo kale way soo guureen waxay guureen iyaguna cal bay u guureen dawcali baa magaalo marka ujeedadooda ma waxay ahayd in ay meesha biyo ku ogaayeen mise arrimo kale ay usoo guureen
waxay usoo guureen waxa weeye waxaa la yidhi horaa waxaa loo yidhi waxa weye markii xaaladdu xumaato casha la fuulaa wixii ninkii labaatan neef haro hadduu casha u galo hadduusan biyo waayen oo badbaadaanin marka dadku taasi taasi daba joogaan oo cashaas dad aari badan baa ku badbaada marka la geeyo hadda ninka labaatan neef haysta hadduu biyo helo waa dhaqan karaa marka sidaasaa dadku meesha usoo aadeen usoo wajaheen kabacdina waxaa ku timi abaar xun oo ba-an waxaa ku timi arrin waxay tahay tabadarri iyo dadku dadna waa dad qarka yaqaan dadna waa dadka qar aan aqoon marka dadkii qarka yaqaanay iyo dadkii qarka aan aqoon duxooy ka yimi waa heshin waayey arigii markii qarka laga saaray dadkii waa fuuli waaya meesha marka biyihiina waxaa loo geeyaa banaanka booyadu geenaya markaasaa goorta arigii biyo rabaahay halkaa waa soo gelaya misna banaanka la keenaya waa gartay dadka deegaanka xilligan usoo guuray iyo weliba dadka hore joogay ee iyadoo xilligan abaar ay jirto kadib maxaa isbedel oo ku yimid noloshoodii waxaa isbedel ku yimi waa isqaadi waayeen dadkii meesha joogay oo bakhaarleyda hadda tuulada wacliga tusaale ahaan markaan kaaga sheekeeyo dadkii deganaa dadkii kusoo guurisay hadda shuguf uga qaadanaya hadda xoogaa uga qaadanaya hadda kax taagan waa waa codeeyeen waxay anagu bas weeye intaa ka badan wax dayn sii karama jiro waayo ninkaan de remiyiga day daynka wuxuu ku qaadanaya arigiisaas arigina waa kasii le-aanaya sii baaba'aya marka hadda waa laga joojiyey oo waxa weye dadki waxu baahan yahi wax wixii ma garanaysaa ilahi baa gargaarka lakin dadki in gacan qabto oo meeshii daynka daynta bakhaarku daynta ka xirtay albaab ka xirtay in dadkii wax weye looga furdaamiyo dadka halkaa caawin u helaan waa gartay waxaa jira guddiyo dhinaca eegurmadka abaaraha oo ay dawladdu samaysay oo culamaa udiinku ay hormuud u yihiin guddigaasi iyo weliba madaxda dawladda ama hay-aduhu ilaa iyo hadda ma jirtaa cid arrintan aad u bandhigteen oo wax u qabatay bulshadan si fiican waxa weeye aada iyo aad waxa weeye waxaan halkaa uga mahad celinaya marka hore guddiga gurmadka abaaraha aada iyo aad bay u gurmadeen waxa weeye ereyada hadda aan ka hadlayno si fiican bay biyo fiican bay siiyeen laakiin haddii dadku wa iska badnaayo ilahi baa wax gaari kara waxla gaari kara laakiin inta ay iyagu gaarsiiyeen way gaarsiiyeen si fiican baana loo gaarsiiyey dawladdu sidoo xale waxa weye waa ka qayb qaadatay hadda way ka qayb qaada qayb qaadataa dhawaaqo iyaguna wuu gaaray waxa weeyaan hase ahaatee adigu hadda muhiimada koowaad waxa weeye biyo la-aan baa jira marka biyo la-aantaasaa meesha mucjiso noqotay haddii biyaha uu helo ninku waa uu furdaamin karaa wixii uu furdaamin karo laakin biyo la-aan baa horta meesha ka jidha markaan ku kusii raaco marka biyo la-aantaas waxaa sii raaca raashin la-aan aninku hadduu biyo bisna raashinka wuu rabaa waayo bakhaar buu wax ka qaadan jiray bakhaarkana waa ka xirta wuxuu ader bes anigu intaa ka badan xog ma siin karo waayo ninkaan isru xadiis waa ganacsade oo inuu wax soo galaan waxaan ka baxaan buu rabaa marka meeshii wax soo geli lahayn waxaan ka baxayan baa waxba soo gelin in wax laga saaro mooyaane arrimahaasa marka saameeyey waa garatay marka wax dhimasho oo dad ah iyo wax dhibaatooyin noocaas oo kale ah ma jiraan oo weli ka dhashay hadda nagu xilligaan ma jiraan laakiin maalmo hore adigu bil iyo laba bilood ka hor baa wax caagaas uur karkaar wax ku dhinteen oo waxaa laayay dadkii tabadarri awood daro baa laysay xanuun shuban kusoo kusoo boodaa laayo miyiga ka helay wax daawaana may haysan gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban axmed jaamac aadan ayuu kaasi hab barnaamijka saakii dunida dhegeystayaa weli la socotaan inta badan deegaanada soomaalida laba xilli oo keliya ayaa roobabku ay ka daan inkasta oo sanadahan dambe la tilmaamayo roobyeeri baahsan inay jirtay sidaasi oo ay tahay xilli roobaadyadaasi la helo waxaa ka dhasha biyo badan oo aan wax gabaada lahayn kuwaasi oo si xawliya u dhaafa dhulka deegaanada iyo daaqsimahaba kuna dhaca badda suldaan maxamuud yuusuf jaamac oo ka mid ah ismada gobolka bari ayaa ku dhaliilay dowladda puntland arrinkaasi isagoo sheegay dowladdu inay ka gaabisay jahaynta bulshada iyo ka faa'iidaysiga biyaha ka dhasha xilli roobaadadaasi wuxuuna u warramay maxamuud waa dunuub inagu kasbane weeye qofka bani aadamkana haddii musiibo ku dhacdo musiibadaasi meel waxayagu kasbadeen buu uga yimi marka abaaraha laba dhinac haddaan uga jawaabo dhinaca horta marka aynu helno raxmadda kama faa'idaysano oo dhulku waxaad arkaysaa marar togagii laamiga oo macnaha shan beri xiran oo biyuhu iska marayaan inuu leeyahay togi buraan iyo durdur iyo kulli biyaha maraya oo biyahaas lagama faa'iidaysano haddii biyahaas intaa la jeexo dhulkaas waxa weye beeraha iyo dhulka lagu waraabsan lahaa afacday noqon lahayd oo dhinaca horta lagama faa'iidaysan kadibna hadhood abaartii baa soo noqonaysa dhinaca labaadna haddii dadkii moogta haddii ay musiibadu soo noqoto waxaa lagaga bixi kara ilahay in loo cararo fafiruu ila allah marka ilaahay subxaana watacaala in loo noqdo unba dadka waxa weeye aan amraynaa oo yani faraynaa oo ilaahay subxaana watacaala ana ilahay inuu isna waxa weye raxmad deg degana siiyo dhulku maanta saan ka warhayno aada iyo aad waa u daran yahay abaar waxaa jira baaxsan oo sima ah culimmada waa dhegeysta warkooda kheyr laa siiyo aad baa ugu mahad celinaynaa si oda udadaalayaanin aada haddana guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban maanta waxa weeye arrintaa baaqa uu soo jeediyey baan aniguna aada iyo aad waxa weye u cayilinaya waa ayadaya haddaanu bishii kow iyo tobnaad baa dhulkaan soo maray deegaamada hadda isku shuban ay hoos tagto xuubays ka mid tahay iyo isku shuban iyo dhammaantood waa soo maray runtii waxaa kusoo arkay wax waxa weeye laga naxo oo abaar baahsan oo waxa weeye dadkii iyo dunyadiiba waxa weye waa deeqsan yihiin dee horta ilaahay subxaanahu watacaala deeqdiisa unbaa dadku ka dhargi karaanine waa dad waa dadaalayaan booyad biyo ah oo dhowr reer loo qaybiyey iyo waxa weeye wax yaroo raashina hadde oo ma garanaysaa dadka baahidoodii waxa weeye marna sidii la rabay noqon mayso laakiin hadda insha allahu tacaalaaba guddiga gurmadka ee abaaraha waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay degaamada mar kala gaaraanin oo dadka ka warhayaanin waa tahay suldaan waxaa sheegtay in aan laga faa'iidaysan ee xilliyada roobabka oo kale ay da-aan oo biyaha ay iska socdaan qaarkood waddooyinka oo kale ay xidhaan marka iyay tahay marka cidda hawshaasi laga sugayay wallaahi waa su-aal wanaagsan agaasim waa mahadsan tahay horta bini aadanku nidaam buu leeyahay horta hawsha marka koowaad waxaa laga sugayaa waa dowladda weeye dowladdu ayadaa shaqadeedii waxaa ah inay yacni deegaanka dadka ku wacyigeliso oo ummadda u tababadho dadka in deegaanka ka faa'idaystaanin dadka daan wixii loo sheegin oo lagu tababarin oo deeqna la siin oo cagafyadii iyo wixii laga faa'idaystan daan dadka la siin dadka ma faa'iidaysan kara dadka marka waxa weeye hadda waxyaalaha tifiyada hadda ma garanaysa runtii anu aada iyo aada u xiiseeyo tifiga waxaa ka mid ah maamulka ismaamulka soomaali galbeed yani waxaan ku ammaanaya deegaankay ka faa'idaysteen intaa waxa weeye yani madaxweynihii baa ugu horeeya oo dhulkii biyaha jeexaya oo sahminaya dadkiina iskaa wax u qabso weeye agaasime marka dadka haddii la siiyo cagafyadii iyo wixii yani ayo qalab oo huseeya dadku marka iska wax u qabso waa ka shaqeysa qofkaas wax waxa weeye xufad buu qodanaya riig buu qodanaya nidaam buu samaysanayaa laakiin haddii dowladduba aysan dadkii ku wacyigelinayn oo uba diyaarsanayn in biyaha laga faa'iidaysto haddee shacabkuna awood u yeelan maayo inuu biyaha ka faa'iidaysto marka marka koowaad waxaa laga rabaa dowladda weeye kadibna waa inay la timaadaa system dadku biyo uga faa'iidaystaanin suldaan maxamuud yuusuf jaamac ayuu kaasi hayoo ka mid eesimada puntland wuxuu u warramayey maxamed cabdiibraahim barnaamijkeena subaxnimada saaka dunidada ee dhegeysta la socotaan wuxuu saaka idinka imaanaya suugaya dalshire magaalada boosaaso haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxay qoreen wariya xuseen cabdi jimcaale madar ayaa inoo diyaashay inaan isu jeedin
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska wol bress wargeyska ayaa boggiisa hore ku daadacay ciidamada nato oo joojinaya howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda oo ay ka wadaan xeebaha waddanka soomaaliya howlgalka la dagaalanka kooxaha burcadbadeedda ee biyaha soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay joojinayaan howlgalkii ka socday xeebaha soomaaliya saraakiil ka tirsan howlgalka nato ayaa wargeyska u sheegay in howlgalkii ay ka wadeen badweynta hindiya ay joojinayaan sababo ay ka mid yihiin dhanka dhaqaalaha aawadood war ka soo baxay howlgalka la dagaalanka kooxaha burcadbadeedda ayaa lagu sheegay in uu hoos u dhacay ugaarsiga kooxaha burcadbadeedda ay u geysanayaan maraakiibta ganacsiga ee maraya badweynta hindiya iyo badda cas qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah nato ayaa lagu wadaa in ay sii wadaan howlgalkaasi waxaana jira cabsi badan oo ku aadan in ay dib u soo laabtaan kooxaha burcadbadeedda soomaalida howlgalkan oo muddo dhowr sano ah ka soo shaqaynayay biyaha soomaaliya ayaa hadda u muuqda inuu soo afjarmayo bilaha soo socda sida ay wargeyska u sheegtay afhayeen u hadashay howlgalkaasi nato markanna waa wargeyska daily telegraf wargeyska ayaa boggiisa hore ku xarday haweenay muslimad ah oo lagu jiiday waddada magaalada london haweenay british muslim ah ayaa waddada dhexdeeda lagu jiiday magaalada london xijaabkeeda iyadoo dembiyada ku salaysan nacaybka jinsiyadda iyo diimaha gaar ahaan nacaybka dhanka muslimiinta uu sii siyaaday gabadhan oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa waxaa weeraray oo dhulka ku jiiday laba nin oo caddaan ah waddada oo aad u mashquul badnayd maalin ka hor sida booliska uu wargeyska u sheegay haweenaydan oo ka soo baxday kadib markii ay soo dhammaysatay barasho ay ugu jirtay wadista gaariga ee waddada all judge road ayaa u socotay goob timo qurxin ah sida wargeyska uu qoray oo halkaasi ku taallay cunsuriyiinta ayaa rabay inay xoog uga saaraan xijaabka sida ay wargeyska u sheegeen goobjoogayaal iyaga oo xusay in gabadha la jiidayay ilaa iyo dhowr mitir ka hor inta goobta aysan ka cararin haweenaydan ayaa markii dambe loo qaaday isbitalka si looga daaweeyo dhaawacyadii soo gaadhay xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa xubinta wargeysyada waxay qoreen waxaa noo diyaariyey nuna soo sheegariya xuseen cabdi jimcaale madar haatan xubintii ciyaaraha iyo cabdiraxmaan yemani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulamana maanta ayaa la ciyaari doonaa balse kuwii la ciyaaray nadiga jelse ayaa hal yeebar uga badisay nadiga crystal balas ciyaartu waxay ka dhacaysay garoonka sel harti jelse ayaana saddex iyo afartan dhibcood hogaanka horyaalka ingiriiska kusii dheeraysay milisburg saddex iyo eber uga badisay nadiga swansia halka leicester city iyo nadiga stoke city ay ku kala baxeen hal iyo hal inkastoo lagu ciyaaraya guriga britania stadium ee nadiga stoke city sunderland ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga watford halka westham united ay hal iyo eber uga badisay nadiga hall city manchester united ayaa laba iyo eber uga badisay nadiga westbrom albion oo ay marti u ahaayeen maantana kulamada la ciyaari doono nadiga f c bournemouth ayaa soo dhoweyn doona nadiga southamptom halka kulanka ugu xiisaha badan isbuucan uu noqon doono manchester city oo garoonka itixaad stadium kusoo dhoweyn doonta kooxda arsenal labada kooxood xaalkoodu baryihii dambe ma wanaagsanen inkastoo arsenal ay runayd kaalinta afraad ayay city ku jirtaa halka arsenal ay ku jirto kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka ingiriiska inkastoo hal dhibic oo keliya ay u dhexaysa labada kooxood tottenham ayaa soo dhoweyn doonta nadiga berlin dhanka talyaanigana kulamo ayaa laga ciyaaray kulamo xiise badan ayay ahaayeen nadiga yuventus ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga roma inkastoo nadiga yuva ay garoonkeeda ku sugneed halka aizi milano ay eber iyo eber la gashay nadiga atlanta dhanka laliigaha sbainna kooxda atletico madrid ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga las balamas halka real sociedad ay laba iyo eber uga badisay nadiga granada sevilia ayaa afar iyo hal uga badisay nadiga malaga maantana kulamada la ciyaari doono barcelona ayaa soo dhoweyn doonta kooxda isku magaalada yihiin esbanyol halka valencia iyo real madrid kulankooda dib loo dhigay maadaama kooxda caasimada spain ka dhisan ay ku maqan tahay fifa club world cup deportivo la coronia iyo nadiga azazona ayaa wada ballansan
xubinta ciyaaraha inoo soo jeedeen weli cabdiraxmaan yemen ay u dambeysay barnaamijkeenu subaxnimada saaka ee dunida anigoo cabdi cumar gedeed la socodsiinaya barnaamijka saaka wuxuu idinka imaanaya dhegaystayaal magaalada boosaaso tan iyo kulan dambana waxaan idinka tegayaa nabadgelyo